halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subaxnimo axada oo bisha juun ay tahay saddex iyo labaatan sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacaddana saaka iyo caalamkana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah sahre cabdi axmed iyo xuseen barre aadan wasaarad ahaan markii aan dhammaystirnay shuruuc fara badan oo loo baahnaa iyo heshiisiyo fara badan oo loo baahnaa oo fududeynayay in laga faa'iidaysto wax soo saarka shidaalka ayaan u dirnay shirkadihii heshiisyada dowladdii dhexe ay la gashay inay soo xaadiraan bixiyaan xuquuqihii lagu lahaa ay bixiyaan maxamuud cabdulqaadir hilaal oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda betroolka iyo khayraadka dowladda federaalk oo ka hadlaya dowladda soomaaliya oo dib u soo cusboonaysiisay heshiisyadii ay hore ula gashay shirkadaha shidaalka ee shell exon iyo mobil ka hor intii aanu dalku burburin
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan abaare xoogan oo ka jira qaybo ka mida soomaaliya qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan dhegaystayaal idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
xiisadda u dhexaysa maraykanka iyo iiraan ayaa sii korortay sabtidii shalay ahayd iiraan ayaa waxa ay sheegtay in ay si adag uga jawaabi doonto weerar kasta ah oo lagu soo qaado madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa isaguna waxa uu sheegay in waxyiraado dheera ku soo rogi doono jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan trump ayaa aqalka cad kula hadlay saxaafadda wuxuuna sheegay in ujeeddada xayiraada cusub ay tahay sidii loo wiiqi lahaa barnaamijka nukliyeerka ee iiraan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa si kadiisa ugu dhawaaqay inuu dib u dhigi doono howlgalladii ay ciidamada amnigu ku beegsan lahaayeen dadka sharcidarrada ku jooga maraykanka iyada oo dib loogu dhoofinayo dalalkii ay ka yimaadeen madaxweynaha ayaa sheegay in uu tallaabadan oo maanta bilaabmi lahayd uu dib u dhigay laba toddobaad madaxweyne donald trump ayaa sheegay inuu aqbalay codsi uga yimid mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ah subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a dowladda soomaaliya ayaa dib u soo cusboonaysiisay heshiisyadii ay hore ula gashay shirkadaha shidaalka ee shell exon iyo mobil ka hor intii aanu dalku burburin shirkadahan ayaa leh xarimooyin shidaal oo dalka ah waxaana heshiiskan dib loo soo celiyey uu ogolaanayaa in ay dib maalgashi u sameeyaan xirmooyinkoodii haddaba arrintaasi ayay saare cabdi axmed waxay ka wareysatay maxamuud cabdulqaadir hilaal oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda betroolka iyo khayraadka ee dowladda federaalk soomaaliya sahraay horta waad mahadsan tahay oo arrinkan wax fahamkiisa uu yahay shirkado fara badan oo heshiisyo la galay dowladda dhexe ayay ka mid yihiin markaa annagu waxaan sameynay ka wasaarad ahaan markii aan dhammaystirnay shuruuc fara badan oo loo baahnaa iyo heshiisiyo fara badan oo loo baahnaa oo fududeynayay in laga faa'iidaysto wax soo saarka shidaalka ayaan u dirnay shirkadihii heshiisyada dowladdii dhexe ay la gashay inay soo xaadiraan bixiyaan xuquuqihii lagu lahaa ay bixiyaan ayaa hawshan ay ka mid tahay marka shirkadahan waa shirkadihii kasoo jawaabay oo shirkadihii ugu waaweynaaye dunida kasoo jawaabay weeyaan oo ogolaaday inay soomaaliya waxay xuquuq ay ku lahaydna bixiyaan xirmooyinkoodina usoo xaadiraan maalgashadaanna kana qayb qaataan geedi socodka shidaalka waa hagaag haddaa shirkadihii horey soomaaliya kun iyo sagaal boqol sideetamaadkii toddobaatamaadka heshiisyadii ay galeen iyo soomaaliya shirkadahaasi aada ugu yeerteen wakhtigan adduunku wuu isbedelay dhaqaalihii wax looga kareeyay waagaas haddii loo tixgeliyo wax kaley noqonaysaa waayo dhinaca qiimaha ayaa isbedeli karo waxaa isbedelaya dhinaca canshuuraadka wax walbaba marka heshiisyadii hore maadaama ayaga aad u yeerteen ma sidii ayay ahaanayaan mase waa la cusboonaysiinayaa oo lacaga ayaa lagu kordhinaya waa saxo shilimaadkii iyo iswada isbedel baa dhacay heshiiska ay lala galayna heshiis ka duwan wey midka hadda ka shaqeynayno oo heshiiska wax soo saarka la yidhaahdo production sharing agreement marka anagu sida ugu fudud oo aan sameynay waxa ay tahay in ciddii xuquuq bixinaysa lagu lahaa ay raacdo sharciga hadda baarlamaanka golaha shacabka la mariyey ayaa qeexaya kaas ay raacdo oo wixii hore oo dhan iska iloobo kan cusubbaa marka qeexayo qiimaha ay bixinayaan iyo nidaamka ay raacayaan jinayaa marka kanaa la raacaya midka cusubbaa la raacaya marka wax khasaarayo kasoo gaaraya male ummadda shacabka soomaaliyeed kasoo gaaraya male arrinka heshiiska ee xirma xirmooyinka ay ay u isticmaalayaan oo haysteen waxay ku qasban yihiin shirkad kasta inay kasoo laabato heshiiska hore oo lala galo heshiiskan cusub ee waxsoo saarka ah sababto tahay kana kana kana waddanka u isbedelay kana kana casri ah oo kana model cusub oo inay isticmaasho ay tahay waayahay waa tahay maxamuud cabdiqaadir wasiir ku-xigeen bal waxaan rabaa anigii dhegeystayaasha inaad noo yaro sharaxdo heshiisyadii horey loo galay xuquuqaha ay tahay ilaa wakhtigii soddonkii sano ku dhowaad ee soomaaliya ee burbursaneed shirkadahan xuquuqdii lagu lahaa aysa bixinin bal inaad noo sharaxdo maxay yihiin waxaa xuquuqu way badan yihiin xuquuqa waxaa lagu leeyahay artu inay aqbalaan inay heshiiskii ay xirmooyinka ku haysteen inay oga soo gudbaan oo aqbalaan waxaa la diyaariya hadda inay hartu qaataan oo xirmooyinka xitaa ay haystaan ay heshiiskaas la galo qodobka labaad ee ku jira meesha waxa weeyaane lacagtii oo isbedeshay iyo sharcigan cusub oo qeexayo waxa ay tahay inay bixiyaan waxaa laga doonayo inay bixiyaan infact waxa weeyaan in ay bixiyaan kiro ilaa iyo muddadii laga saxiixay loo saxiixay waxaa u socday waxaa ku socday shirkad kasta waxaa ku socotay kira ku socotay marka kiradaas iyo xuquuqaha kale meesha ku qoran way haystaane inay bixiyaan weeyaan wat labadan shirkadood ee exon iyo mobile ee maraykanka laga leeyahay iyo shell oo britain laga leeyahay ma ahane shirkado kale miyaa jira oo maaragtay sidaasoo kaleeto ah oo idiin soo jawaabin way badan yihiin way badan yihiin weli waa waa waa wa waa ka warsugaynaa waktiyaa loo qabtay wayse ku qasban yihiin cid walba inay timaado oo waktigeeda soo xaadirto haddii kale waxaa jira shuruuc aan laga gudbi karin inay soo caddeeyaan inay ama ka laabteen oo kawa ka ay ka tanaasuleen qandaraasyadii la siiyey ciddii diyaar oo ana anagu mowqifka anaga waan caddeyna waxaandiri soo xaadira ciddii aan soo xaadirin na waxa weeyaan waxaan u ictimaadeynaa inay soo xaadirin ay soo lagala laabto heshiiskii wa wa wa way haystaan sida ugu adag baan ugu sheegnay wat sababto tae waxa weeyaan waxaa loo socdaa geedi socod cusub xirmo cid ma haysan karayso qandaraas hore ugu jirtay waa wax waxa weeyaan loo baahan yahay in laga shaqeeyo laga la guda galo oo in ay tahay in laga shaqeeyo marka n waxaa laga yaabaa shirkadahan badidood inay gadaal isu dhigayeen in inta soomaaliya ay ka hagaagayso ammaankeeda uu ka fiicnaanayo ay lahaayeen sheeda kala socda oo fiirsada oo hadduu ammaanka hagaaga aad ku noqoteen marka hadda ammaanka dowladda soomaaliya ma ballan qaadi kartaa xataa ee goobahaas shidaalka iyo shirkadahaasi haddiiba ay imaanayaan soomaaliya si maalgashi loogu sameeyo loogana dhabeeyo heshiiskan waxsoo saarka batroolka mid waa midda koowaad waxa weeyaan hortu arrinkan badda ayaa laga shaqeynayaa oo badduna waa ammaan badda xirmooyinka ay ku leeyihiinna way ka shaqeyn karaan way og yihiin meel kastoy maal gashanayaan way yaqaanaan qiimeyn bay ku sameeyaan shirkaduhu xiriir fara badan oo lalaha lala lahaa iyo qancin fara badan ayay tani ku timid waa laga shaqeyn karaa shidaalka badda soomaaliya waa laga soo saari karaa iminkadan waa la bilaabi karaa haddii la dhamaystiro waxa loo baahan yahay waxyaalaha yarare loo baahan yahayna waa waa la waa la dhamaystiraya labada sana hadda lasoo dhaafay shaqadii la qabtay haddaan laba jibaarno shaqo adag baan qabanay shidaalka waa lasoo saari karaa waana badda waa laga soo saari karaa kan beriga waa laga shaqeyn amnigiisa wayna gaaraysaa xilli kan berigana loo soo gudbo laakiin baddeenu waa nabad waa ammaan sahan baan ka samaynay sanooyinkii hadda lasoo dhaafay ka mid ah haddana waan ka samaynaynaa sahankaas waa ku celinaynaa marka baddu caqabad cid ka keeni karaysa ma jirto ma maalgashan karno ma jirto haddana waa diyaar in laga shaqeeyo arrimaha badda laga soo saaro shidaalka technologigii oo casri ah iyo waxyaalihiina waa laga gudbay hadda waa waa laisla fahmay farsamooyinkii waxaas waa laisla fahmay marka caqabadimaba jirtaba aad ayuu mahadsan yahay maxamuud cabdulqaadir hilaal wasiir ku-xigeenka wasaaradda betroolka ee soomaaliya waxa uu khadka telefoonka ugu warrameeyey sahra cabdi axmed
shir ballaaran oo looga hadlay xeerarka bangiyada xawilaadaha caymiska sariflayaasha ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo hay-adaha maaliyadeed ee somalilan ayaa shalay ka furmay magaalada hargeysa shirkan ayaa waxaa kasoo qaybgalay ku dhowaad afar boqol iyo konton xubnood oo isugu jira dhaqaalayahano iyo ganacsato kala gedisan warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray wariyaha v o eda khadar maxamed cakulle weynahan ka furmay magaalada hargeysa ee lagu gurfaynayo xeerarka dhaqaalaha ee somalilan ayaa waxaa ka qayb galay afarta bangi ee madaxa bannaan ee ka jira somalilan iyo lix iyo toban shirkadood oo ah kuwa xawaaladaha ee ka shaqeeya isudirista lacagaha gudoomiyaha baanka dhexe ee somalilan cali ibraahim bakdaadi ayaa ugu horreyn sharaxay ujeeddada laga leeyahay shirka waxaweyaan somalilan waxay ku taallaa meel istraatijiya deked weyn baa iminka insha allahu la furi doono dhowaan marka inaanu somalilan ka dhigno xundhurtii maaliyadeed iyo dhaqaalaha ee geeska africa markaa waxaanu aasaynaa siriskii aanu ku gaadhayn halka markaa maskaxaha odhis waxaan soo geenaynaa sidii loo abuuri lahaa in higsigaa la gaadho ilaa labaiyo toban sharci ayaan doonayna ilaa sanadkan ilaa sanadka dambe banking act maaha commercial bank ora bank oo dhan diplomat bank agricultural bank industrial bank cooperative bank private bank wixii bank sheegtaba qaanuunkii regulate garaynayay ama ayaan doonayna in isagana aan soo saaro markaa marka qawaaninta la dhambaystiro waxaa abuurmaya jawi ama environment ay ku soo dheeridaan baananka caalamka haddaba sidee ayay u wada shaqeeyaan hay-adaha xukuumadda iyo baananka madaxa bannaan fu'aad axmed waa mas-uul ka tirsan shirkadda dahabshiil waddan kastoo adduunkaanu ka shaqayna waxaanu ku shaqaynaa layson iyo shuruucda waddankaasi sidaa awgeed way noo sahlan tahay inaannu ablay garayno sharci kasta oo ka soo baxa waddan aanu ka shaqayno ama ka soo baxa gobol aanu ka shaqayno sidaa awgeed dhammaan hay-adaha dowladda ee somalilan si fiican wada shaqaynaa hadday tahay wasaaradda maaliyadda hadday tahay bankiga dhexe waxaanu gacan ka geysanaa welibana sidii hay-adahaasi ay u noqon lahaayeen kuwa taabagala oo shuruucda ay leeyihiin qaato maxamed ibraahim waa guddoomiyaha
hay-adaha maaliga ana waxaa dowladda u matala waa bangiga dhexe bangiga dhexena waxa weeye tobankaa sane aan sheegayno iyo maanta halka uu joogo aad iyo aad bay u kala fog yihiin aad buu u koray meel fiicanna wuu marayaa waxyaalaha uu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa xeerarkaas oo uu hirgeliyey xeerarkii maalan waxaa la yidhaahdo anti manilandariga oo ah xeerka dhaqidda lacagaha iyo xeerar badan oo kaleba hadda miiska u saaran oon filayno sanadkan gudihiisa in iyaduna ay yaasiin calase waa bara sare oo ka tirsan jaamacadda hargeysa waxaana ku takhasusay arrimaha dhaqaalaha in maxaa hay-adaha maaliyadeedee dalku ay u soo bandhigaan adeega maaliyadeed ay u qahayaan mujtamaca sidoo kalena in la derdergeliyo hanaanka maaliyadeed dalka oo ay dowladdu door shariifa ku yeelato sida central bankiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda shirkadaha caymisku waa ay ku cusub yihiin somalilan waxaanay qayb ka ahaayeen kulankan ballaaran ee maanta lagu lafaguraya xeerarka dhinaca dhaqaalaha cabdiraxmaan axmed waxa uu ka mid yahay shirkadda caymiska ee samtakaful waxa uu sharaxay xidhiirka ka dhexeeya dhaqaalaha iyo caymiska caymisku kaalinta uu ku leeyahay dhaqaalaha dalka sideedaba dhaqaalaha dalku oo shirkan maanta aynu fadhinaana uu ka mid yahay waxa weeyaan tirarka uu ku taagan yahay waxaa ka mid a caymiska marka laga yimaado bangiyada bangiyadu si ay u amaahiyaan oo ay u sameeyaan maalgashi waxay u baahan yihiin khataraha maalgashiga ka imanaya cid la sheergaraysa ama ka qaada marka caymisku waxau buuxinayaa kaalinta ah ku dhiirigelinta bangiyadu inay bixiyaan maalgashi ayna ka qaadaan bangiyada haddii maalgashiga uu ka yimaado khatare ay ka timaado inay iyagu magdhabaan wasaaradda maaliyaddu haddaba maxay ka filaysaa inuu shirkan ka soo baxo istaraatijiyad guud oo loo sameeyo waxdan maalgashiga iyo hay-adaha maaliga sidii loo kobcin lahaa kor loogu qaadi lahaa tayadooda iyaguna ugu adeegi lahaayeen dadka weeye runtii inaynu istaraatijiyad qaran ka yeelano imika weli istaraatijiyad qaran kama lihin maxaan idhahdaa sektorka amba qaybta hay-adaha maaliga bankiga dhexe istaraatijiyadiisa goonida buu leeyahy bankigana mid u gaara buu leeyahy laakiin mid qaran oo iskoobayso isu wada keenaysa istaraatijiyadaha oo mataqaana hage u noqonaysa maxaan idhahdaa horumarka hay-adaha maaliga ma lihin marka kaasa ka soo baxay insha khadar maxamed cakule v o a hargeysa
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a deegaanka awdiinle ee gobolka baay waxaa ka jira xaalad abaareed oo aad u adag guddoomiyaha deegaankaasi ibraahim maxamed nuur kalay ayaa haddaba arrintaasi uga warramay sahraa cabdi axmed aad iyo aad baad u mahadsan tahay sahroy degmada abaar bacan baa ku jirta xilligii oo la filayo beeraha inay wax uga soo go-aan dadka inta badan deegaankaas degan waxay noloshood ka siisaday beer beerihii abaar bay noqdeen dadka owalba manaa dhibaato waxaa ka ahay nimanka nabaddiidka ah meelaha ay ka talin ay kusoo gaxeen deegaankii ay usoo gaxeen waxaa ka dhacay abaar bacan baa ka dhacday dadka xaaad aada ay u liidataa waa garta marka hadda dadka idinku soo barakacay oo abaartaa saameynta ay ku yeelatay xaggee ka yimaadeen kasoo barakaceen abaarta guud ahaan waana saamaysay dadka degan iyo dadka meelahaas meesha ay ka baxsan ay kasoo gaxeen abaarta minan lahay ay ka imaatay abaar bacan baa ku jirta dad waxaa arkaysa laba wakti aan ku fulanayn inay dadkood shitaan dadka macnaha ninka ugu fiican hal wakti dabka shidada yacni deegaanka abaar bilaaran baa ku jirta marka sidaas daraaddeed heedaha caalamka daagbixiyaasha kuwa dawliga iyo kuwa nokol nookalka waxaan ka codsanaynaa maadaama deegaankaas uu yahay deegaan bilaaran oo nabadgelyadiisa aada u sugan tahay in gargaar bani aadamnimo soo gaaraan ayaan ka codsanayna insha allah waa gartay marka bal waxaad iga warantaa waktigan waayadan dambe bishii lasoo dhaafoo kaleeto soomaaliya meelo badan oo kamida koonfurta iyo bartamaha roobab xoog leh ayaa ka da-ay oo xataa wadooyinka qaarkood gooyey waa xilligii dalag beerashada iyo dadka tacabka ay sameynayeen marka abaarta owdinle waktigan maxaa sabab u ah waa mahadsan tahay waa runtaada deegaanka yani anaga hadda aan joogno awdiinle meelo badan oo oogaha ka baxsan hoodka ayaa u badnay sanadkan roobka beeraha roobka ma daa-in roob la-aan baa ka jirta kolley sidaas daraaddeed roob la-aanta ayaa uga dhacday abaar roob ma daa-in deegaanka wareegis ilaa iyo konton kilomitr oo iswidaar ah oo degmada aan joogno lagu xukumay abaara ka jirta waa dhulka wadada isku xirta dardaala iyo awdiin iyo wadadan iskeerta gobolka baay iyo degmada hadda aan joogno antaba roob la-aana ka jir roobka ma dahin nasiib nasiib ilaahay amarkiisa ay ku noqotay marka sidaas daraaddeed deegaanka abaar daran baa ku jirta dad la-il daran ayaa ayaa laga helay saacaddan aan hadda joogno aan kula hadlayo waa tahay marka dadka ugu badan ee saameynta abaarta ku yeelatay maxoolaleydii idinku soo barakacdayba mase degmada owdiinle oo dadka beeraley ay yihiin ayaa iyadana ay saameyn ku yeelatay dadka uga daran oo hadda abaarta la il daran waxaa kamid a dadka beeraleyda ayaa uga daran yacni dadka kale hoolaleyda hoolaley waa taqaanaa haddii ay meeshaas roob la-aan ku dhacday meelo kale oo meelahaas ka baxsan ayay tagayaan laakiin beeraleyda ayaa uga daran iyo dadkii kale oo kasoo baxay deegamadii oo nimankaas oo ummadda dhibaataynayaan abaartan iyo xaaladda waktiga aan hadda joogno ayay mar walba kortaagan yihiin keen dhaqaalo intaas keen bay kasoo barakaceen ayagoo usoo raadsaday nolol iyo imaan si ay u helaan ayay ay soo gaareen deegaamadaas deegaanka ay usoo dhaxeen nabadgelyo way haystaan laakiin waxaa ka jira dhibaatada ka jirta waxaa kamid ah yacni abaartaas hadda ugu daran oo saameyn weyn noloshood waayahay adinka maamulka haddaad tihiin dowladdii dhexe federaalka hadday noqoto ilaa koonfur galbeed maxaad dadkaas u qaban kartaan marka abaaraha iyo dhibaatooyinka ay haystaan annaga ka maamul ahaan iyo maamulka annaga naga sareeyey laga bilaabo ilaa degmooyinka ama gobolada ama guud ahaan madaxdii naga sareysay madaxweynaha koonfur galbeed u sarey waa u sheegnay arrintaas insha allahu waxaan ka filaynaa inay gargaar degdega nala soo gaari doonaan insha allah waan u sheegnay ayadoo qoraal ah ama ayadoo af ah wixii kale dhiman insha allah waan u sheegi doonaa waxaan ka filaynaa inay gargaar nala soo gaaraan si ay u badbaadaan shacabka dhibaataysan oo meelahaas ka nool oo daran gaajo darteed gudoomiyaha awdiinle ibraahim maxamed nuur kalaay oo khadka telefoonka ugu waramay saara cabdixmed halkaad kala socotaana waa v o a
waa hagaag weli washington ayaad naga dhegaysanaysaan subax wanaagsan ayaan markale hawada idinka leenahay xerada dadka qaxootiga ay ku nool yihiin ee degmada holhol ee dalka jabuuti waxaa degan oo qof ayadoo oo dadkaasi ka midana ay soomaaliya ka yimaadeen waxaa jirta in dhowaan wakhtigii lasoo dhaafay dowladda jabuuti ay samaysay ballanqaadyo la xiriira kor u qaadida tayada nolosha dadkaasi qaxootiga ah ee degan jabuuti waryaha v o eda rabada cabaan muuse ayaa warkan inoo soo diray dadka soomaalida degan xerada qaxootiga holhol ee dalka jabuuti ayaa ka kala yimid qaybaha dalka soomaaliya dadka qaxootiga soomaalida ee xeradaasi degan ayaa aad u badan marka lagu eego tirada aadka u yar ee ka kooban dadka iskugu jira etoobiyaanka iyo eritreyaanka ee xeradaasi kula nool qaar ka mida dadka soomaalida degan xerada qaxootiga holhol oo halkaasi aan kula kulmay ayaa iga waramay xaaladooda magacayga xaliime axmed maxamed baa laygu xaliima soomaaliyeed baa tay dabcan soomaaliyeed baan xageed ka timid soomaaliya muqdisho magaaladii muqdisho goormaad caleecade soo gaadhay goormaad timid halkan holhol calacadde waxaan iman labada kun iyo tobankii bishii sideedaad saddex iyo labaatankii halkan waxaan usoo gurno labada kun labayo tobankii bishii lixaad labayo tobankii bal ka waran dee guud ahaan xaaladdu wacaynke nolosha iyo dhinacyadeeda kala duwan nolosha wallaahi horta amni waan haysanaa caafimaadna waan haysanaa laakiin cimilada aad noogu adag marka kulaal iyo waxaa iska jirmaa nolosha sida kale caafimaadka iyo amnigiiyo waan fiicanna ayaa jooga halkan adigiiyo qoyskaagii aniga iyo qoyskayga hooyada iyo walaalaha iyo halka joogo aabbana aabbay ma joogo waayahay waaya odaygaagii wuu jooga wuu jooga raashinku yirnisiyaan may nagu filan yihiin raashinka wallaahi naguma filin dadka inta badan qaar magaaladay ku xoogsadaan qaar halkan ay shaqaale ka yihiin aniga aan kula hadlay imka waxaan ka shaqeeyaa dhaktarka qofba markaa meel buu ku xoogsadaa dili raashinka yoona si aar bixiso naguma filnaan karay dabca waa raashin yar war aad buu yiri naguma filnaan karay bil bayna ku bixiyaan oo waqti dheer soddon cisho aa bil buu ku bixiyaan laakiin cid uu bisha kafeen kara singalka ugu yar ma kafeen karay bisha xaafad dhan oo fahmiya iska badaa qoys dhan marka Soomaaliya goormaad isleedahay aad ku noqotid oo weli fikirkaas ma kugu dhashay wallaahi fikirka weli iguma dhalan waayo Soomaaliya marka hore carqalada aan uga imanaa taagan weli dalka imika nabad weeyaan oo lagu noqon karaa ma oran karan dadkii aan kasoo qaxanaa al-shabaab weli way iska joogaan dalkii lagama sifeen marka isagoo nabad noqdo mooyaane kuma noqon karaan hadduu nabad noqdo aan ku noqon karaa dalkayga oo aan jecelahay inuu nabad noqdo markuu nabad noqdo aan ku noqon karaa laakiin imika ahaan nabad aan ugu noqdo oon ku aamino ma haysto kuma noqon karo weli qaraxyadii baa ka socda dabcan magaalada wixii aan uga soo qaxnay weli way taagan yihiin marka nabad hadduu noqdo ilaahay noo nabadaya aan ku noqon karana imika ahaan laakiin nabad aan ugu noqon ma taalo ma jiraan dad xerooyinkan ka tahriib haa way jiraan qoysas badan oo ka tahriib halkan way jiraan ilaa soodaan ilaa meelaha lagu sheegay way jiraan waxa la axmed nuur xaashi oo ku magac dheer administration axmed nuur waxaad ka timid soomaaliya oo dhinaceeya waxaan ka imid tii magaalada kismaayo xaaladdu waa caynkii qaxootiga halkan degan ee soomaalida walaal aad baan u fiicannahay kullii qaxootiga caalamka kuwa ugu wanaagsan baan ku jirnaa waxaannu haysanaa nabadgelyo waxaa madaxweynaha ismaaciil cumar geelle cimri dheer iyo caafimaad qab ilaahaa siiye ayaa noo ballanqaaday inaan isku xaquuqnahay dadka reer jabuuti iyo dadka qaxootiga ah wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashadana kor buu noo qaaday walaal caafimaad wanaagsan baa haysaan qaxootiga kulley imika waan wanaagsannahay wasaaradda caafimaadka ayayna qabsatay bal carruurtiinnana ka waran xagga waxbarashada waxbarashada kulley waad og tahay oo wasaaradda waxbarashada ayaana qabsatay aad iyo aad bay moraalkoodu u fiican yahay markii hore dee shahaadai isdeeda markay ka baxaan may haysanin muxuu ah waxay jaamacada ku galaan laakiin waxaa u ballanqaaday madaxweynaha ismaaciil cumar geelle ayaa yidhi haddii uu ka baxo wuxuu la mid yahay qofka waddaniga xaggan waxaan ku arkayaa beer aad diyaarisay oo halkii aad ka deganayd xerada aad ka dhex samaysay si wanaagsan bay u baxdo waan arkaya bal ka waran walaal beertu aad bay wanaagsantay oo waddankani waa waddan aad u fiican waxaannu ku talagallaa si aannu u joojinno muxuu ahaa kuwaashkoor iyo marasbas iyo anemiyada dhiigaraanta ayaa waxaan ugu talagallay in qoys kasta aan u samayno beero sideedoo kaleeto si ay dee nafaqadooda muxuu ahaa ay u helaan iyo fitaminada saasaan ugu talagallay raashinka bal ka waran raashinkana la siiyo si fiican baa naloo siiyaa bil nama dhaafto bil baa laynagu siiyaa bil baa nalagu siiyaa soddonkii cisho soddonkii cisho ayaa mar layna siiyaa haa bal biyaha ka waran biyuhuna wanaagsan walaal fiican baad u heshaa roob baa noo da'ay ceelashu way buuxaan aad baan u wanaagsanaa walaal waxaa la ii sheegay inaad xarunta caafimaadka halkan ku taalla iyada aad dhinac kala shaqaysid oo aad si wanaagsan isku dabarto waxyaabaad u qabata maxaa ka mid ah walaal anugu waxaan ahay kalkaaliyaal sare kubarnaners oo ka baxay dugsiga caafimaadka ee soomaaliya kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo saddexdii yaan ka baxay marka waxaan u qaabilsanaya xagga dibadda waxaan sameeyaa ka hortagga cudurrada faafa waxaan sameeyaa muxuu ahaa nafaqadarrida waxaan sameeyaa s t i-da cudurrada united infectionka wacyigelin wacyigelin aada oo ka hortaga in aan ka hortago cudurrada faafa xeradaad dhex marta xeradan dhex mara haa adigoo wacyigelinayo baraarujinaya ku baraarujinaya xanuunadaasi dadka anoo aad u baraarujinayo oo xagga nafaqadarrida iyo xagga muxuu ahaa kala dheeraynta ciyaalka iyo xagga muxuu ahaa t b-da iyo cudurro badan ayaan ka hortagnaa islamarkaana waxaan la soo xidhiya dhakhtarka dowladda jabuuti ayaa dhowaan ku dhawaaqday inay kor usii qaadi doonto xaaladda nololeed ee dadka qaxootiga agaasimaha hay-adda dowladda jabuuti u qaabilsan qaxootiga ee onars xuseen xasan dharaar ayaa iga warramay inay fuliyeen ballanqaadyadii hore u sameeyey madaxweynaha jabuuti ee la xidhiidha arrimaha qaxootiga waa run madaxweynaheena xaaji ismaaciil cumar gelle ballan buu qaaday ballantii markuu qaado dee waa anaku inaan fulinaa alxamdulilah ballamihii oo dhan xabad ka maqan ma jirto beesha caalamkao dhan wala og tahay inaan ballamihu madaxweynuhu uu ballan qaaday inaan sida fiican u quruxda badan aan uga soo baxnay alla mahadi weyn ilaahayna baana garab galay waxaan kaashanay dowladdeedii aad iyo aad iyo shicibkaygii si fiican si fiican oo qurux badan iyo ballamihii oo dhan aan uga soo baxnay waxaa jirta in sanadkan akhirkiisa ama dabayaaqadiisa shir baa la iskugu iman doonaa magaalada jeneva shirkaasi wuxuu ku saabsan yahay heshiis caalamiyo arrimaha qaxootiga la xidhiidha hawshaas walkeenii maraysaa bismillaahi raxmaan raxiim waxaa jira haddana bishan labiyo tobankeega desembar waxaa la qaban doonaa shir weyn ee wasiiradii oo dhan ku shuqula qaxootiyada ee la qaban doono marka waxaana laga sugaya insha allah ballamo kale ballamihii hore si fiican baan ka soo baxnay oo madaxweynuhu qaaday ballamo kale la sugaya marka waxaan qaban doonaa toddobaadada soo socda wada tashi waxaan la tashin doonaa siyaasiyiinta waxaan la tashin doonaa dadka reer jabuuti marka hadduu alla ka dhiga aan dhammayno madaxweynaheena ismaaciil cumar geelaan u tabinayna isaguna insha allah ku ducayn doona markaabaan la tegi doonaa madasha rabadaan muuse v o a jibuuti
markana dhinacii heesaha ayaan u wareegaynaa ku soo dhowaada heeskan macaan heeskaasi ayaa gabagaba u ah idaacaddeenii subaxnimo waa xuseen barre aadan anigoo sahre cabdi axmeda iyo eliyaas gabayaaho oo dhammaantaynba idin leh intaannu mar kale kulmi doona nabadgelyo